kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka qurbe barnaamijkeenna waxaynu toddobaadkan ku soo qaadanaynaa urur dhowaan ay gobolka minnesota kaga dhawaaqeen qaar ka mid a jaliyadda soomaaliyeed ee gobolkaasi ururkan oo lagu magacaabo somaali citizens league ayaa waxaa ku midaysan aqoon-yahano dhallinyaro iyo ganacsato soomaaliyeed oo doonaya inay gacan ka geystaan sidii dalka soomaaliya nabad waarta loogu soo dabaali lahaa iyadoo laga faa'iidaysanayo aqoonta iyo waayo aragnimada qurba joogta soomaaliyeed gudoomiyaha ururka somaali citizens league injineer jibriil afyare oo barnaamijka qurbe marti ku ah ayaa zahre cabdi axmed uga warramay goortay ururkan aasaaseen iyo ujeedooyinka ka dambeeya asaaskiisa
ururkan somaali citizens league waxaanu aasaasnay bishii aanu soo dhaafnay may lix iyo labaatankeedii waxaana nagu sababay aasaaskiisa in ay jidho baahi ka dhexaysa bulshooyinka soomaaliyeed xiriiryadii ka dhexeeyey institutionadii soomaaliyeed ama hay-adihii soomaaliyeed waxaanu isla garanay in aanu heli karno dad waxqabad leh taya leh ee jooga qurbaha ee dalkoodii hooye wax u tari kara si ay dalkoodii ugu xaqabtiraan baahidii ama waxyaabihii ay ayagu halkan ka kororsadeen qurbaha ama iskiladii ay halkan kakororsadeen ama qofkan takhtar ha noqdo ama xirfado kale ha yeesho ama engineer ha noqdo si dalkii waxyaabahan la yidhaaha brain drainka ku dhacay soomaaliya in arrimahaas aanu kofar garayno hadduu ilaa yidhahdo marka waxaad ula jeedaa dad soomaaliyeed oo aqoon-yahana oo kale xirfado ah ayaa ururka ku midaysan dabeetana soomaaliya dib ugu noqonaynaa dadkan wax u qabanaynaa waa ulajeedo ka mid a ulajeedooyinka ama mabaadida aanu u aasaasnay ururkan iyo in lasoo celiyo doorkii ay ku lahaayeen bulshaweynka soomaaliyeed dib u dhiskii dalkoodii dowladahu door bay leeyihiin laakiin door baa maqan oo bulshaweynka soomaaliyeed ay leedahay in ay soo celiso waxtarkii dalka waxaa jira dhakhaatiir waddankani joogta sidoo kale waxaa jira ganacsato waxaa jira ururo dhalinyaro waxaa jira kuwa haween waxaa jira fanaaniin qeybo kala duwan oo bulshada ah oo qaarkood ahmiyad badan leh laakiin su-aasha waxa ay tahay sida ururkiinan ee somaali citizens league aada ugu soo koobi kartaan oo aada hal mar waxqabad u wada sameyn kartaan runtaa weeye waxaa loo baahaya umbrella isu keenta ururadaas oo dhan oo runtii waxqabadkoodu ay aada iyo aada u fiican tahay annagu waxaanu jecelnahay in urur walba ee keligii u taagan ay ka wanaagsan tahay in meel laisugu wada yimaado si focuska uu noqdo waxtarkii dalka weeye ulajeedado ulajeedooyinka annagu aanu ururkan u aasaasnay aanu annagoo kooban dalkii aanu wax ku tarno waayahay qof walba oo ku dhagaysanaya maankiisa waxaa kusoo dhici karaa ma dhaqaalay ku doonayaanoo waxay noqonayaan urur ganacsi oo sidaas waxyaabo kala duwanoo dhaa goobo dhakhaatiir iyo iskuulaad iyo waxyaabo lamid ay furi doonaan mise waa dad iyagu mutadawaciina oo naftooda iyo wixii ay barteenba u hibeynaya dadka soomaaliyeed wallahi walaale waa su-aal wanaagsan ururkan hadda dadkan found gareeye ee helay kulli waa dad waxbartay halkan ka shaqeeya businessya leh cilmi ilaahay uu siiyey ulajeedadooda keliya ay tahay si volunteer basis ah ay dalkoodii hooyo wax ugu taraan ayna aruuriyaan qof walba oo mabaadiidaas aaminsan engineer jibriil waxaa jira hay-ado ama ururo bulsho rayid ah oo lagu sheego inay dhaqaale fara badan uga cunaan beesha caalamka magacyada ururada ay wataan dabeetana iyagoo dahaarka inay qabanayaan shaqooyin badan ah wata waddanka ay ka jiraan ma kuwaasaad ka mid noqonaysaan mase hadaf gaara oo aada hiigsanaysaan ayaa jira walaale runtaa weeye waxyaabaha maaragtay lagu eedeeyey ururada kale waxyaabahaasa ka mid a marka si aanu anagu taa ugu hortagno wax walba oo dhaqaale ah independent baanu ka noqon doonaa oo ama dalka ha lagu dhiso ama waxyaabaha waxqabad kale ha noqoto annagu wax wixiina soo gala ama dhaqaalaha halkaasay naga holi doonaanoo qof shirkad independent ah baa iska leh oo lagula shirkad madax banaan kuwiina teenna annagu waxa weeye carbintii ama aruurintii xirfadihii loo baahnaa baanu ka shaqayn doonaa hadduu ilaa yidhaha waayahay ururka waxaad ku dhawaaqdeen hadda muddo bila ka hor maxaa idin qabsoomay tan iyo waktigan waxa inoo qabsoomay in memberskii baanu raadinaynaa waxaa inoo qabsoomay waxaanu raadinanaa dadka xirfadaha lahaa inaanu siino workshops inaanu ka dhaadhicino mabaadida barnaamijkan uu leeyahay waxyaabaha kale oo aanu jecelnahay runtii aanu hoosta ka xariiqi doonana waxaa ka mid a qofku waxqabadkiisu wax fiican weeye laakiin waxaa loo baahan yahay in ay la socoto muxuu ahaa muxuu ahaa waxaa la yidhaahdo wadaninimo inaanu soo celino taasna hoostay nooga xariiqan tahay in dalkii hooye lagu soo celiyo nabad hoostay nooga xariiqan tahay in sinaan iyo cadaalad lagu soo celiyo in maaragtay aanu abuurno dadki shalay beritoole dalkii hogaamin lahaa hogaamiye hofan aanu halkan ka tababarno dad dhalinyaro ah marka inkastoo oo siyaasadda ka qayb gala ay tahay ka qayb gala arrinta tan our main objective waxa weeye in aanu isku xirno bulshaweynta soomaaliyeed meel walba ay joogto si dalkooda hooyo ay wax ugu taraan doorkoodiina ay ka cayaaraan waxyaabaha ugu horeeya oo aad leedahay marka ugu horeyso oo aan wax qabanayno ahmiyadda gaara gaarka ah ayaan siin doonaa maxay yihiin tallaabooyinka ugu horeeyo aanu maantadan hadda aanu aan kula hadlayo aanu qaadayna waxa weeye carabiyeyntii ama diyaarintii dadkii hawsha tan nala geli lahaa waa collective efforts dad badan baa u baahi qaba in dalkoodii ay wax taraan oo hami weyn leh dadkaasaanu maanta la kulmaynaa oo barnaamijka usoo bandhigaynaa ayaguna halkaasay ka ka qaabqaabi doonaan marka insha allahu tacaala barnaamijku saasuu ku socon doonaa inkastood ii sheegtay markaagii hore in ururkani uu noqon doono dallad ay ku midoobaan ururada kaleeta ee bulshada ama dadka aqoon-yahanada meelay isugu yimaadaan ay noqon doonto tan iyo wakhtigan tiro intee la eg oodada ayaad diiwaangeliseen ilaa iyo maantadan aan kula hadlayo waxaanu haynaa laba boqol ku dhawaad laba boqol iyo laba boqol iyo konton qofood oo isugu jira dad professional ah dad businessya ah dad la soo shaqeeyey hay-ado kale
dhegaystayaal intaa ayaannu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkii qurbe uu maanta marti noogu ahaa injineer jibriil afyare guddoomiyaha ururka somaali citizens league waxuuna u warramayey sahre cabdi axmed intaynu dhegaystayaal toddobaadka dambe barnaamijkan lamida dib ugu kulmi doonno dhammaantaiyo waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo